بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة قاعدة التضبات صفات الله أرض صفاته تعالى سرية توقيفية واي لا مجال وح مجال أما وضع أغم فرنا للعقل عقلك فيها صفات دعدت فلا نثبت مصغين لله ألا تعالى سرية من الصفات صفات حقوق إلا ما كي مويان دل الكتاب وكتابك والسنة السنة إتسيسي على ثبوته sugnaashidiisu qaala alimaamu imaamkii wuxuu dhahay axmed u ahaa raximahu llahu tacaala laa yunsafu allahu ilaahay laguma sifeeyo ilaa bimaa wixii mooyaane kii mooyaane wasafa bihi maaga nafsahu nafsadiisii ku sifeeyey amas wasafahu ku sifeeyey bihi maaga rasuuluhu rasuulkiisii waay laa yutajaawasu lama gudbaayo alqur'aanu qur'aankii walxadiidu xadiidku waay انظر فيري اقوي القاعدة قاعدة الخامسة شنات او في الاسماء كسب سنيدي ولدلالة الكتاب كتاب الدلالة ديسو ايوه السنة السنة الدلالة ديدا يا اسقنا دي على ثبوت صفة اللغة السوايو ثلاثة اوجه سدح وجوه الاول وجه كوبات التصريح عدين واي بصفة صفة العديو كالعزة اوكله والقوة اوكله والرحمة أو كله والبطش أو كله والوجه أو كله واليدين ونحوها الثاني متك لبات وجه لبات تضمن الاسم اسم كي كوب إنو كوب واي كوب الديسي واي لها للصف... لها للصفات صفات وكوب يو أما صفات كوب واي سيدا مثل الغفور اسم غفور لدها يو كله متضمن وحو كوب سنة للمغفرة والسميع isimka samci lahi oo kale waay mutadaminu wuxuu soo koobsanayaa lisamci milu lgafuuri iyo wasamiici in yihahdo meesha lagu sii adko mutadaminu lisamci wanaxwi dalika انظر القاعدة في الثالثة في الأسماء أسماء الدهديد كسب سنيدي الثالث متك سداد التصريع عدين وي بفعل فعل لو عديو أو مس وصف وصف لو عديو فعل كاس أم وصف كاس دال تسينيو عليها على صفة دشيد sida kale istiwaaya oo kale calaa arshi loo iyo walnuzuuli ila samaai اddunya iyo walmaji'i lilfasli bayna alcibaadi yowma alqiyaama walintiqaami min almujrimiina addaali calayha cala atartiib qowluhu ilahi hadalkiisii tacaala sareeye alraxmaanu cala arshi istawaa waqowlu النabiy sal اله عlيه وسلم yanzilu rabbuna ila samaai اddunya alxadiid waqowlu اllahi tacaala wajaء rabuka walmalaku safan safa waqowluhu ina min almujrimiina muntaqimuun musanif raxmatullahi aleyh maysan wuxuu rahaa inuu kaga hadlo qaacidadii toddobaad waay oo min qawaacidi sifaati min qawaacidi sifaati illaahi tacaala markii uu soo sheegay musanifka asmaa'ada alle qaacidooyin toddoba ah haddana wuxuu kale u sheegay sifaadana inuu u sheegay qaacidooyinoo toddoba ah waay toddobadii tii ugu dambe waa taan ayib wuxuu leeyahay marka alqaacidatu saabica qaacidada toddobaad sifaatullaahi ilaahay sifaadiisu tacaalaa sareeye tawqiifiyatun waay waa mid ku joojiin loo nisbeeyey waay ay mutawaqifatun cala alkitaabi waassunna waxay ku dul taagan tahay ah kitaabka alleh iyo sunada oo saxiixiga ah laa majaala wax wadi ah ama dariiq ah ama boos ah ooma furna lilcaqli way majaal waa wado ama boos way laa majaala wax makaana ama boos ah ogama furna lilcaqli caqligu fiihaa sifaadaas dhexdeeda wax caqli lagu sugi karo ma jirto mar walba waxay ku taagan tahay lagu sugayaa kitaabka alleh iyo sunnada nebiga oo saxiixiga ah sunnada oo saxiixiga ah ayaa lagu sugaya wax kale laguma sugo ijtihaad iyo waa ay la tahay kouma furna baabkaani baabul ijtihaadi ma aha baab ijtihaadku furan yahay ma aha maxaa yeelay allah in lagu ijtihaado ma banaanba alla daatadiis in lagu fikiro ma bannaana asmaadiini fikir in lagu magacaabo ma bannaana sifaadaasi sifaadiisina ah, fikir in lagu loo lagu sugo ma bannaana loo fikiro waa loo sugi karaa macqul ma tahay haa ma bannaana tafakkaruu fi aalaa'i illaah walaa tatafakkaruu fi daati illaah ilaahay aalaa'adiisii nimcooyinkiisii ama makhluuqiisii ku fikira laakiin alla daatadiisii ha ku fikirin sida daatadiisii caqli in lagu fikiro aan ahayn ayaa sifaadiisiina caqli in lagu fikiro aan ahayn oo lagu sugaayo laguma sugo caqli asmaadiisii caqli laguma sugo mar walba waxaa loo daba fadhiyaa alkitaab wasunnatu asaxiixa sidaas waa ahlusunnana sidaasay ay aaminsan yihiin falaa nuhbitu ma sugayno lilaahi alleh falaa nuhbitu uma sugayno lilaahi alleh tacaala sareeye min asifaati xagga sifaadka ilaa maa kii mooyaane dalla alkitaabu kitaabka tusiyey oo kitaabka sheegay oo kitaabkaba u sugay ilaa maa kii mooyaane dalla alkitaabu kitaabka tusiyey iwasunnatu sunnada tusiisay calaa hubuutihi hubuuti maa maaga sugnaashidiisba kii inuu asaga sugan yahayba kitaabka tusiyey ama sunnada tusiiday mooyaane wax kale aan ugu sugayno ma jirto meesha maxaa ka soo baxayo ijmaac ma loogu sugi karaa alla sifaadiisii ama sifidiisii jawaabtu maxay noqonaysaa maya ijmaac wuxuu tusiinayaa sifadaasi in alla loo sugaayo adilo tusiisay laisku raacay keli ah laakiin ijmac mustaqil ah keligiisii ah in alla sifadiis loogu sugaayo maya sheekhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullah aleyhi wuxuu ku sheegayaa masaladaasi kitaabkiisii attadmuriya la dhahaayo markii ijmaac wixii tusiyey uu dhaho ayuu ka daba tagayaa ijmacaga naftiisu dhammaan hee markii uu sheego ayaa sifaad ale loo sugaayo iyo asmaadiisii dhammaan waxay ku dul sugan tahay cala nusuus buu odhanayaa nas waxyaabaha ijmaaca oo oo ku ijmaaceen culammada ayaga ijmac keligiis ku sugeen ma ahane aayaddii sugtay ayaa isku raaceenha laga wada xadiidkii sugay ayaa isku raaceen ijmaaca marka sidaas waay oo aayaad haddii sugto ama tusiyo ama haddii tusiyo iyo haddana isku raaceen ijmacgoodii saasaa laga wadaa laakiin ijmaac oo ayaga ku ijtihaadeen keligiisi ijtihaadka isku raaceen ma aha laguma sugo ayuu leeyihiin ayay leeyihiin ayib idan kaasi ayaa looga sugayaa kaasi looga sugaya number laba fiiri taqadama alkalaamu kalaamaa soo hormaray calayhaa sifaada laga dul hadlo fi alqaacidati alkhaamisa qaacidadii shanaad min qawaacid alasmaa ka mid ah wanadkuru waxaan sheegaynaa bacd alaahaar aathaar qaar ka mid ah haa hunaa ama hunaa meeshaani ayaan ku sheegaynaa mina waxaa ka mid ah aathaartaasi qaala alimaamu asijziyu alimaam asijzi wuxuu dhahay waqad itafaqat ala'immatu a'immadu waxay isku waafageen a'immatu sunna waay waxay isku waafageen calaa ana asifaati laa tu'khadu ila bitawqiifi ilaa tawqiifiya walaa yajuusu an yusafa allahu ilaa bima wasafa bihi nafsah wa wasafahu rasuuluhu wuxuu leeyahay laa tu'khadu lama qaato sifaadda alleh sifaadda alleh ilaa tawqiifiya halay tahay mooyaane iyadoo tawqiifi walaa yajuusu ma banaana an yusafa allahu ilah in lagu sifeeyo ilaa bimaa wasafa bihi nafsahu wix isaga nafsiis isku magacaabo isku sifeeyey mooyaane aw wasafahu rasuulu ama rasuulkiis ku sifeeyey alraddu calaa man ankara alxarfa kitaabkaasuu leeyahay saas ku dhahay wa qaala alimaamu ibnu mandah ibnu mandah wuxuu dhahay وأسماؤه إلى أسماديسي وصفاته صفاتيسي توقيفية وي حقا يقول يا توحيد لمن من ده كتاب التوحيد كتاب الله يقول ابن من ده وقال الإمام ابن عبد, ابن عبد البر ابن عبد البر وحو داي أهل السنة أهل السنة ده مجمع مجمعون وحسكوا فقسنين على الإقرار بالصفات الواردة على الإقرار قريتان اسكوا فقسنين بالصفات صفات القراءة الواردة سو أرورتي بالكتاب كسو أرورتي والسنة كسو أرورتي والإيمان إن الرمية اسكوا فقسنين بها صفات داسي على حقيقة السطب الله رمي الله على المجاز إن بدنا صور مري التمهيد يقول الماما يا مسير دا سيدا قال ابن تيمية وحدا سجن ثم كذب القول قولك الشامل أرورنا في جميع هذا كم ضمانتي سي الباب أه أن يوصف الله الله إن لقص فيه بما وصف به نفسه بنفس دي سكوس فيه قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى والصواب صد الصواب کا ما کی وای والصواب صد الصواب کا ما کی کی او علیه دشی سی السلف السلف کی کسقنایان سلف کی الصالح من امرار آیات صفات وای صفات آیات کو ان لمرو واحاديثها احاديث ان لمرو كما جاء سدي كتمادي من غير تفسير فسر الان لها ايضا لفسرها يفسر كحول جدا تاويل او khilaafsan sida saxaga laga wada walaa takyiifin qaabayn la'aan walaa tamhiirin tusaarayn la'aan walaa yasixu ma ansaxayo can axadin qofoo minhum culimmada ka mid a khilaafu walaa yasixu dheh ma ansaxin ama ma ansaxayo can axadin qof haggiisoo minhuma ka mid a salafka khilaafu daalika kaas khilaafkiisi albatta kama ansaxin wax saas ka duwan salafka hal ka mid a khusuusan gaaraan alimaam axmed waay walaa khawda in la dabaaladana ma aha fii macaaniiha macaanideedii oo macno si kale loo laabo waayo walaa daraba ee walaa darba mathalin mathil in loo sameeyana ma banaana min alamhaali ka mida laha ayada wain kaana bacdu man qof hab ha ahaadee kaana ahaaday qariiba mid u dhow min zamani alimaami axmed oo fiihim ayado ahlu sunnaha dhexdooda ahaaday man facala qof samaynayo shay-an shay oo min daalika ka mid ah macno gaar ahaan qof ku talax tagay haba ha dhacaa waay itibaacan liariiqi liariiqati muqaatil muqaatil doodadiisii dad mareen waay faray ugu tadaa bihi laguma daysanayo fii dalika arrinkaasi inama aligtidaau yaa waay marka biaimati alislaami aimati alislaam lagu daynaa marka kaamni kamil mubaarak wa malik waalthawri walawsaaci waalshaafici wa axmed wa isxaaq wabi cubayd wanaxwihim fadlu cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf saas ku dhe waqaala safarini wuxuu dhahay fii lawaamic alanwaar لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية يولا يسجن لكنها سياشة صفات له في الحق صدر ربطة توقيفية وي. لنا أنا بذا كاسي أدلة أنهينا وفية وبضن وي وافية طيب إذا سيدة سوي باب كاني أو أئمة أهل السنة مركل جوجو باب كاني صفات الساس وي. لا مجال للعقل فيها سيدة سوي على قادنا كتاب sunnada bes saxiixiga sunnadii kitaabka ee laga qaadanaya qaala alimaamu imaamkii wuxuu dhahay axmedu ahaa axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybaani imaamu ahlisunnati waljamaca wuxuu dhahay raximah llahu tacaala laa yuusafu llahu ilaahay laguma sifaynaayo ilaa bimaa kii mooyaane bihi maagaba ee wasafa dheh ilaa bimaa kii mooyaane wasafa huwa allah ku sifeeyey bihi bimaa maaga nafsahu nafsadiisi waay ku sifeeyey mooyaane wax kale laguma sifeeyo waay asiga wixii nafsiisi ku sifeeya lagu sifeyna waay oo wasafa ama ku sifeeyey hu alle bihi maaga rasuulu rasuulkiisi bas aan wixii alle rasuulkiisii ku sifeeyey rasuulka ayaa sifeyna alle ku sifeynaa taas laa yutajaawazu lqur'aan walxadiidu ayuu dhahay imaamu axmed raxmat ullahi caleyh fiiri sax waa laa yutajaawazu lama gudbaayo lama tallaabsanaayo lama dhaafaayo alqur'aanu qur-aanki wixii qur'aan sugayaa la sugaa lamana dhaafaayo maxaa laga wadaa wax lagu dari maayo waxaan laguna laga jari maayo wixii qur'aan ka sheegay bes iyo walxadiidu xadiidka lama gudbaayo waayo xadiidka ha ahaado mid mutawaatir ah ama ha ahaado mid aaxaad ah aaxaadkaasi ha ahaado mid saxiix lidaatihi ah ama ha ahaado mid saxiix ligayrihi ah ama ha ahaado mid xasan lidaatihi ah ama ha ahaado mid xasan ligayrihi ah mar walbo ma ansaxay haa yustadallu bihi alcaqiida walcamal yustadlu bihi alictiqaad walcamal ahlusunna waljamaca warkaasay qabaan ictiqaadkaasay qabaan ahlubidcaga sida muctasilida oo kale waxay leeyihiin axaadiiu aahaadi laa yustadlu biha alictiqaad ay qabaan ayaga axaadiista aaxaada looma daliishado ictiqaadka camalka loo daliishanaya laakiin ictiqaad looma daliishanaya ay dhaheen qowlkoodii waa baail ahlusunna waxay qabaan axaadiid almutawaatira axaadiid alaaxaad kulligood marba haddii ay ansaxeen waxaa loo daliishanayaa alctiqaad walcamal labadaba labadaba waxay u fiirineen keliya ma ansaxay horta ma sugan yahay walow bimajmuuci turuqihi ma sugan yahay haddii sugan yahay bes yuxtaaju bih fi lcaqiida waa loo daliishanaya waa loo xujaysanaya waxaa laga qaadanayaa isim kasto ama sifo kasto xadiis sugay axaad ha ahaado mutawaatir ha ahaadee meesha ugu yaro xasan ligayrihi soo ma xadiiska la xujaysanaya meesha ugu hooseyso maxaa waay xasan ligayri soo ma waa loo xujaysanaya ma sugay xadiis xasan ligayri sifo sugay waa la sugaa laabudda marka sunna asaxiix alxadiis saxiix in lagu qayido waay assunnatu saxiixatu ma ansayaa bis kala qaadmanaa kadib انظر فيرني هو القاعدة القاعدة الخامسة في الأسماء عندك القاعدة في الأسماء تواي أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال لها لا مجال للعقل فيها أحسنت ايش فيري تاسع لم ينتهي أيضا أقمي صفاتي وعي قرآن قصوي أسماء القرآن قصوي سوي أما سنة صحيحة سوي أيها دنا sifadana saasoo kale waa loo suga waxay u taashaa marka laa yutajaawaz اlqur'an wاlxadiid asifaat wاlasma alasma wاsifaat inta way u taala walidilaalati اlkitaabi kitaabka tusiintiisu iyo wasunnati sunnada tusiinteedu calaa hubuuti sifati sifadan sugnaanshadeeda dusheeda tusinayso alaaثaةa awjuhin waay ثلاثة أوجه عندك ثلاثة معاوية من حيث الإعراب ثلاثة أوجه مبتدأ ها ثلاثة أوجه مبتدأ أين خبره يا بدأ بدأ ذي بدل بدل بدل كيف ثلاثة أوجه مبتدأ سما مبتدأ ما هذا هي خبر كيساوي مبتدأ لابد وحما الله مرمان خبر سما اي كذا كذا هذيك ويا عبد القادر ايه اه عبد القادر اه هذيك عبد القادر صلاة هاي ما نسيت كذا كذا كذا ايه ثلاثة معاون ثلاثة وجوه انتدى خبر كيساوي وجوه ثلاثة سدها وجه واي ميا عبد عبد اللطيف اه اه دلالته لدلالته ساعه jaramjaruurkaasi soo hormaray wuxuu rabaa inuu kuu sheego haddaba suna sifada alle inay sugan tahay waxaa laga qaadanaa la yidhaahday axaadiista iyo qur-aanka soo maha qur-aanka iyo axaadiis saxiiga ah see looga qaadana marka qaabkee inay s- ku sugan tahay waa eh, in loo daliishanayo ama lagu sugaayo sifada qur-aanka iyo axaadiis waa la sheegaye qaabmee looga qaadanaa qaabmee u tusiinayaan wixii kitaabka tusiyey wixii sunnada tusiisay ayaa loo sugaya la dhahay soo maha qaabmay u tusinayaan see u tusinayaan tusiintoodu waa sidee sidaasuu raba inuu kuu sheego saddex wej ayuu kuu sheegayaa saddexdaasa loogu sugayaa haddii qur'aan la tusinaayo sifo aad aragtid lagu sugaayo ama suno ay sugayso sifadaasi tusinayso lagu sugayo aad aragto saddex wej keliya ku imaanaysaa walahi saasuu raba walidilaalati lkitaabi kitaabka tusintiisi ayaa u sugnaatay iyo wasunnati sunna tusinteedii calaa hubuuti suf- sifati sifada sugnaanshidaa dusheeda ay tusinayaan alaaatu awjuhin saddex wej waay saddex wej aa u sugnaatay macnaha kow alaa walaa alwajhu awal alwajhu lwalu weji koobaad atasriixu caddayn waay bisifati sifadaba la caddeeyo sifadii ayuu caddeeyeyba qur-aankii naftirkeedaaba ku dhawaaqay sheegayba sunnadii waxay sheegtayba sifadii naftirkeedaba caddaysayba Tas- toosaa ugu dhawaaqdayba sida kalciza oo kale kalciza Indhig. waayo alciza ayadu keenba ku dhawaaqtay alciza sidaan ayada oo sifadii Yah. maysid يا سلام هاي ننكس ما قداش قداش ها ايضا السيده دي اه هو العزيز الحكيم العزيز واسم العزيز- ولا قال الله لكن مره وحرب النص صريح عزه يا عندك ان العزه لله جميعا هاي كلام ولله العزة ولرسوله عايز كلمة عايز عند عزيز مقتدر عقد أخذ عزيز ما عزة ربا عزيز ما عزة هاي معنى سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة سهو إذن وقعد يسمها نص كذا سفر النص صريح كتاه عادي يتوسيسي سن نص آه عادي يتوسيسي صريحة iyo wlquwa xasanay quwa aayad ku cad rabnaa quwa hadda axaadiis ma adayno aayad le waay quwa haye cabdinaasir ya ina allaha warazaaqu dulquwa quwa waa sifa soma waa ku caddahay waraxma maxameday waraxma ayadoo sideedii ah raxma ya raxiiman raxiim isim waydeen sifaan rabaa arraxma sideedii ah meel u fadhiiso anigaas tayo daaka koofida ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة أيضا أي خبيب warabuka alkafuuru duraxma way ku way u badan tahay sah way jirtaa walbadsh me me me okada kada ay ay ninkaas ini shacli ini ali ha labadsh rabbaka lashadiid fi ay suura buruj saxiix waa ku cadday soo maha sidaas waay walwaj dare waj ayad ku adkeen bal wajhu rabbika dhuljalaali walyadayn Kali, kali. Mm, adig maan kalniyo walyadayn imaamay adig maaha kaas kaas lal ha imaamad madow madaxa u saaran tahay ha yah yah bal yadaahu mabsuudataani ma ayad kale ayad kale ما يزيد يا ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي يدي معايا مرة مثنى واحد. صح marka saasay waa ku caddahay altasriixu weji koowaad waxaa waay atasriixu caddayn waaye bisifati sifadii la caddeeyo kalcizati sida shar awoodda oo kale macizida oo kale walquwati awoodda oo kale walraxmati oo kale walbadisha oo kale walwejhi oo kale walyadayn wanaxwihi wanaxwiha intaas namid ah athaani midkii labaad alwajhu athaani waay wejki labaad tadamunu lismi isinka koobadiisii waaye muxuu koobaya lahaa sifadii uu koobay waxaa laga qaadanayaa sariix ma aha naski ku imaaday sifada naftarkeeda ma aha laakiin isim ayaa yimaaday isimkaasa marka wuxuu tusinayaa sifo saasaa laga qaadanaya marka isimka ayaa laga qaadanayaa sida mithilu lghafuuri oo kale alghafuuri waa isim isimkaasi mutadaminu wuxuu koobsanayaa lilmaqfira wasamiici oo kale mithlu samiic mutadamin wuxuu koobsanayaa bisamci oo kale wanaxwi dalik undur fiiri eeg waay alqaacidata qaacidada thalithata saddexaad fi lasmaa aliye maxay ay tahay qaacidada saddexaad sifaat llaahi in ya asmaa llaahi in dallat calaa wasfi mutacadin tadamana halaathata umuur ama tatadamanu halaathata umuur aye ثلاثة أمور أربعة هاي عندك كاس ثلاثة أمور الشيخ معي تاني ستة أمور تتضمن حدي وحليلي أسماء الله تعالى إن دلت على إن دلت على وصف متعد تتضمن ثلاثة أمور تسينيسا إيه in dallat calaa waصfin mutacadin waxaa la yidhahda alaaat umuur haya maxayn hubuutu dalika lismi lillahi tacaala ya hubuutu hubuut haye alladii amaamak a hubuutu dalika lismi lillahi tacaala ثبوت صفة التي تضمنها لله تعالى ثبوت حكم ومقتضاها أما ثبوت ذلك ثبوت الأثر إن دلت على وصف غير متعد حسنسة لو إيه ثبوت ذلك الاسم لله تعالى ثبوت يا ثبوت ثبوت صفة ال... التي تضمنها تاسي ماشي سكر هذه بكله إذن باب كاسين وحاكو عتدي أسماء الله أي مت وصف تسينيس أي تهي متعدي سدح الرموضة اللي قادنا أي شاهد كادوح ربا كان سدحات معنا كان هران معنا كان لواضوي سوما isimkaasi waxaa la qaadanayaa hubuutu sifati alatii tadamanaha isimaan lama sugtay horta waxaad sugaysaa isimkaasi inuu alle leeyahay magaciisu yahay labo darajada labaadaad soo qaadaysa maxay tahay isimkaasi inuu sifo ka dhalanayso xumbaarsan yahay inuu sifo xumbaarsan yahay idan sifaadda alleh meesha labaad laga qaadanayo ama qaabka loo qaadanayo waxay tahay isim ayaa qur'aankii sugay ama sunnadii sugtay isimkaasa marka waxaa la qaadanayaa sifo malfaham waaya wejkii labaad الثالث الوجه الثالث وجه سدعات التصريح عدين واي بفعل فعل العدي لو عديو فعل ايا الشيغي فعل يمادي الحقيث كي يمادي سداس او وصف اما waصفi waay waصfi markii la yihahdo naxawada marki la joogo waصf maxaa loo yaqaana waصf ayaysa ism faacil ism mafcuuli wixii la midka ah sax waay ism faacil ism mafcuuli wixii la midka ah sidaas ula jeedaa waayahay marka haddii ficil yimaado ficil allah yimaaday ficilkaasi waxaa laga qaadanayaa sifo waay waصfi ayaa imaaday waصfigaas isimkaas faacil waa laga qaadanayaa sifo sidaas ula jeeda marka weji saddexaad wey sifadii kuma cad alla loo sugayay laakiin ficilkaa yimaaday ficilkiiya cad wasfigiya cad ficilkaas oo cad ama wasfigaas oo cad ayaa waxaa laga qaadanayaa sifa min sifaat illahi tabaaraka wa tacaala saddexdaas wey التصريح عدين واي بفعل فعل لو عدي او مثلا وصف وصف وصف قاسو دال تسينا عليها صفه دشيد سد كل استواء او كلا استواء صار مريض العرش واي اي والنزول او كلا الى السماء الدنيا لو سو دغايو تروت ليل كمركي اخر باقو يحي واي اي والمجيء ماتن او كلا للفصل لو ايمانايو بين العباد والضمان هذا اللغه الحكم للفصل كلا حكم واي kala saarid been cibaad la kala saara yowm alqiyaamati maalinta qiyaama iyo walintiqaami aargoosasho waayo aargutaayo aargu aargudasho maxaa waaye aargutaayo mataqaana intiqaam maxaa waaye maxaa loo yaqaana qof hee qofa wax kaa sameeyey ka qofa hee wax kaa sameeyey maxaa kuwada waa kugu sameeyey mise waa kaa sameeyey qofa wax kugu sameeyey wax kaa galay maxaa lahaa eh abdiraxmaan intiqaam maxaa la dhaha aargudusho maxaa waaye ya godoomo ah godoomiya qofa ku dulmiye he he ya he ahe arka arsay see u arsay adin waa dilaysaa ya sidaasa laga wadaa he ya wix isugu samay mahana wax kale cagsi kale ah he cagsi lama dhahay saase mid kasoo hor jeedo wix isugu samay mahana wax kale ku samaynay miya wax kusoo horjeed soo mahadsantaas wax kusoo horjeed waa la yihahda wixii ninkaan sameey maahan wax kale waxaas ka bedelan way soo maa kusoo horjeed saa soo maa sidiisii saa soo maa kusoo horjeed ee saa ujeed saa ujeedadi waxaa si kugu sameey oo kale ku sameynaya tusaale ahaan waa ku cayayd he wixii si ku dhaya dhahaysadin waa ku banaan tahay waa ku dharbaaxay in waa dharbaaxaysaa fahamta intaas saasay soo maa intiqaab waayahay asalku waa saas ah asalku waa saas qofkii wax sameeyey wixii isagu sameeyey loo qabsanaya adina wixii oo kale loo loo qabsanaa waaye iyo walintiqaami argoosashada min almujrimiina mujrimiinta xaggooda laga soo laga argoosto waay addaali kaasoo tusinayo calayha dusheeda ala tartiibi waay tartiib dusheeda tusinayo waay dusheeda tartiibta waa kana aayadahan u sheegaya قول إلى هذا الكيس تعالى سرية الرحمن على العرش الرحمن الله أو الرحمن كها إيه على العرش عرش كركيسي أيا استوى أسر مريوة ليش أسر مري وكسر ري عرش كيس ميل كلا ما هنا عرش كيس كركيس ويه هاي واي أسر مري had meeshaani maxaa laga qaadana waayahay aayaddan waa sheegay mukane mukane musanifka maxay daliil u tahay aayaddan istawa istawa maxay tahay marka ya ism waa miya ficil waay ficilkaasayna muxuu yahayna ficil waay sax hadduu yahayna sifo sifadee sifatu istawa waxaa lagu dhihi karaa niy waad istiwaa ilahay muu sugaysaa waxaad keentaa istiwaa aayad u keen daliilkeeda istiwa lafdul istiwa keen axaadiisul istiwa u keen ataxadaaka la dhahay carar istiwa waa si waa sugay leedahay keena daliil lagu dhahay istiwa lafdi dhawaada keen ya he istawa istawa ficil waay istiwa kuma jirte adin istiwa u sugaysaa allah ninkii ahlubida waa kaa reeye ogow hadda gacantiisa ku jirta saaddaan ala leeyahay gacantiisa ku jirta ahlubida soo ma daliil uma keenin adin istiwaa sugtay istiwaan daliil uma keenin soo ma adaa lagaa rabaa qaabkii loogu qaadanayo aayad ninka looma daynaya adiga laga rabaa waayahay sidaas oo kale waay wa qowli nabiyi wa qowlu nabiy nabi hadalkiisu way sala alih wala alihi wasalama yanzilu waa soo degaya rabbuna rabbigayni ila samaa'i samida xaggeeda waa soo dega addunya oo dhow waay alxadiid waaya aad malik meesha waa la rabaa maxaa lagu sogaa muu keenay musanifkan aydan yaa sifatu nuzuul aya sifatu nuzuul miisan kuma qoran be see uu sugaysta adii sifatu nuzuul waxaa la rabaa daliil sugayo nuzuul nuzuul daliilkiisa laga rabaa cad nuzuul nuzuul maa u sugaysa allah daliil he aayada rabaa hani ogow aayadan kaa rabaa daliil nuzuul lafdu nuzuul ah nuzuul axaadiis nuzuul ها حديث كيه ينزل ما لقدنا هاي نزول آوي دي نزول قروا نزول آوي نزول أوسك يسمع نزول صفوي هاي نزول صفن تاي تاي معه معه دليله حديث هو دليل هاي ينزل لقدنا لفظ قاس ينزل ينزل يا مرك الله هو marka meesha laga qaadanaa sahawaay meesha laga qaadanaa meel kale maadaysa lafdiga yanzilu asifaada alle markii la sugaayo saddex dariiqa lagu sugaad leedahay niyo haddaa tahay ninkii waaba sharaxayn doon waaba sharaxaynaa haysan yaala saddex weja lagu qaadanaya inuu lafdigii sifada nafteedii caddaan ay ku yimaado nas ama ku yimaado ficil alle ficilkiisii ah in laga qaadanayo midka siddaan waa kana had marka labadaaniba waa ficilkii wa sariixi ku tahay waaye wa qawlu ilahi hadalkiisa wa qawlu llahi ilahi hadalkiisa wa tacaala sareye wajaa'a rabbuka rabbigaaga ayaa yimid waalmalaku malaa'igtiina way timid safan safan haalay tahay saf saf waaye abdisaaq aadan maxay daluu tahay sifatul majii لفظ المجيء آية من كجرة آية فعلك جاء أو جاء قاس جاوة فعل جاء ما الله فعل كاسي أو جاء أو فعل فعل كيا سمي مرك الله سيو سمي وجاء ربك مثل ما لوا ربك إذا ندي ما تنكيسه للشيء آية فعل كاسي كجرة آية غاطي صفة صفة المجيء الله وقول إلى هذا الكيسواية إنا من المجرمين إنا أنكم من المجرمين كو دنبيلياشا حقودي منتقمون وي وأن كأر قوسنينا وي وأن كأر قدنينا مجرمين توي أتعد فعل مية مصباح كالوي كان يا إذن فاعل آوي إن من المجرمين منتقمون إذن كفاعل من المجرمين ميامس منتقمين مس إنا ميامس محيا منتقمون منتقمون اسم فاعل إذا محل قدنا صفة محل إرادة انتقام ما دام منتقم ويهي متك الشيء الله ميشاني انتقام كسمينا اسم ويهي وحال قدنا لذا هي صفة من صفات الله كمدا إذا صريح بالفعل أو بالوصف وي. بالوصف أيضا وي أنت كوريسنا بالفعل أي أهايا أنت كوريتنا بالفعل ay ahaayeen inta qaybta kalena isim kasto sifo laga qaadanayaa qaybta u horeysayna sifadaaba nas ahaanba uu timaadayba aayadiibaba sheegtay ama hadiidkii buu sheegay alfasl الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات بالله توفيق